waaxidii oo kale weeye lalmunfasilati tii socnayd ee iyadu ka baxsanayd samada wadaalika kalwaladi waa ilmihii uu dhalay oo kale neefkii dee la baxshay oo halkan wuxuu leeyahay waxyaabihii qofku aabbo hibeeyo ilmihiisa siiyey waxaana waa ziyaado wixii dee in la ceshado way iska bannaan tahay laakiin waxay noqon kartaa ziyaado mutasilo ah oo wixii la siiyey bay la xidhaa oo neefkiiba iska naaxay saasoo kale amase waxa weeyaan waa ziyaado munfasilo ah oo ka soocan oo maalan dee hal buu siiyey hashuu intii gacanta ku jirtay ay rintay maalan niirig bay u dhashay waxaa ziyaadada ee munfasilada ah ilmihii baa yeelanayo aabba lama noqon karo allahuma waxay ka soo reebayaan haddii uu ay rimay ahayd markuu siiyey iyadoo rimay abu hasha hamilki siiyey marka waxa weeye markii dambena agtiisa waxay ku dhashay wiilkii yani maaragtay waxay ku dhashay hadhowta isagaa haddii hadduu yaado hasha iyo wixii ay dhashay ii soo celi oo marka ay rimay ahayd isagaa xaqu leh waayo markii uu dhiibay bay arrintaasi ay la socotay bay leeyihin saasay leeyihin waaya falow falow xujira cala alwaladi bifalasin falow xujira haddii la sharo cala alwaladi ilmihi haddii la sharo bifalasin caydhow ayaa lagu sharay aw amase baaca wuu iibshay almawhuuba shaygii la hibeeyey buu iibiyey uma caada dabeetana waa soo noqday ilayhi isaga ayuu u soo noqday oo qaabun buu u soo noqday kale falaa rujuuca wax laabasho la yidhaha ma jiraan oo waalidkii arrintu markay caynkaasoo kale tay kuma noqon karo macnaha wuxuu leeyahay shaygii haddii ilmihii ninkii maalan wiilkii waa la sharay oo dad kale ayaaba xoola ku yeeshay oo waxaanu haystaba oo ay ka mid yihiin wixii aabbii u hibeeyey waaba lagu yeesho xoolahaanu haystay waxa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay baaba badan saa darteed baa maxkamaddii waxay soo saartay inuu qofkani maxjuur yahay oo caydhow dartii xoolihiisa tasarruf inaanu ku lahayn baa laga xidhay marka milkigii baa taqayuradoo milkigaasi mar hadduu taqayuray cayntiiba meesha inay ka maqan taho kale ka dhigan tahay waxyaabaa loo daliishanaya waxaa ka mid ah xadiidkii bariira oo bariira markii loo soo hadiyeeyey raashinka oo hilibka loo soo hadiyeeyey huwa calayhaa sadaqa walanaa hadiya sadaqad baa loo siiyo dee wax maarata saqaaan loo siiyey bay ahayd iyana markii dambe rasuulka iyo reerkay siisay caaisho iyo rasuulkay bay siisay dee rasuulkuna markaa ma cuno sadaqadda wuxuu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh hiya huwa calayhaa sadaqa walanaa hadiya iyadaa sadaqad la siiyey weeye innagana hadiyadba inoo tahay oo taa macnaheedu waxa weye wixii markii milkigeedii ku soo dhacay dee waa kaa isbeddelay ee sidii hore ma aha oo tasarruf kale u yeeshay ninkii hadda haddii uu caydhoobay oo xoolo lagu yeeshay wixii milkigiisii ma noqon milki kale u noqday saa darteed baa wixii markay saa u wareegeen amase waabu iibshay oo qof buu ka iibshay qofkuu ka iibshay baa ha dhowto si unbuu ugu soo noqday oo maaragtay ama yarad buu u siiyey ama wuxunbuu u baxshay waa ku soo laabteen waxay noqonaysaa markaasoo kale inaan aabbihii ku noqon karaynoo waatay odhan jireen shaygii zaa'ilka ahaa azaa'il alcaa'id kaaladii lam yacud si waxaan soo noqonoo kale wuxuu yidhi wazaa'ilu alcaa'idu hal huwa kamaa lam yazul aw lam yacud khulfun sama waalqowlu biاtarjiixi fiiha ikhtalafa id huwa fii furuuciha ma talafa waxay ka hadlaan waxa la yidhaahdo shaygaas hadduu zuulay oo uu maaragtay tegey oo haddana uu soo noqday ma wuxuu noqonayaa shay aan lam yazul midaan zuulin oo xukunkiisii hore wata miyaa mise lam yacud yacni mid aan soo noqon oo kale miyaa laga xukun dhigayaa masaa'ilka qawacidka fiqiga ka hadlaan masaladani markaa suyuudi oo kale masaladan furuucdeeda waa keenay oo furuuc badanoo qowlka la odhanaya maxaa raajixa maxaansa raajixayn ma'khadka iyo furuucdeedii baa laysu khilaafsan yahay oo furuucdii baa waxaa la helaya qaar noqonaya maaragtay kaladii lam yazul iyo qaar noqonaya kaladii lam yacud furuucdaa markaa kala duwan tan haddaynu hayno oo kale waxay haleeshiinayaan waxyaabaha maaragtay sida saxiixa raajixa ah inay maaragtay aanay soo noqonayn oo kale wuxuu leeyay walow zaala almawhuubu can milki اlfarci uma caada falaa rujuuca lilasli fi اlasax saasoo kaleu leeyahy oo hadduu milkigiisii ka baxay ee faracii oo dee ilmihiiya shaygii waalidkuu bixiyey dabeetana u soo noqday asalkii ku laaban maayo ilaa saxa qowlka asaxa saasaa markaas suyuudii ashbaha wanadaa'irka ugu keenaya marka masaladan halkaasay gelaysaadoo waxa weeyaan mar haddii ay ama iflaasu ku dhacay ama maxaanku dha u iibshay oo milkiisu ka baxay haddana soo noqday shaygaas soo noqday mar labaad kaanna waxa weeyaan marka yani maaragtay mid aan soo laaban oo kale ayaa xukunkiisii la siinaya fain wahaba waharaa fain wahaba hadduu hibeeyo shaksigii oo washarata uu shardisto hawaaban hawaab uu shardisto yani macnaha bedel uu shardisto ciwad ciwadkaasoo macluuman la yaqaano saxa u ansaxaya wa kaana wuxuu ahaanaya marka caqdigaasina baycan buu ahaanaya ama mase majhuulan shay majhuul ayuu shardistay baطala waa buraya sidaba shayga hibada ee la bixiyo waxaa sunnaa bay leeyihiin inuu qofku mukaafa'a ka bixiya marka hore asalahaan iska sunna ah oo haddii wax lagu hibaya aduguna bedel siiyo rasuulku caynkaasu ahaa sida xadiidka caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha hadiyadda wuu aqbali jiray waanu ka maaragtay ka abaalgudi jiray oo isaguna dee bedel buu bixin jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taasi waa sida caadiga ah waxaase iskaba bannaan bay leeyihiin hiba bihawaab oo qofku inuu hibadii yidhaahdo uu wax ku doono oo kale oo wax shardisto taas iyadoo haddii laakiin shuruud bay leedo shay macluum oo la garanayo hadduu shardisto waa iska ansaxaya waxayna isu beddelaysaa beec oo had iyo goor cuquudda alfaadda la ilaalin maayo xagga macaanida in la eego ayaa muhima bay leeyihin macaanida oo mar hadday ciwad noqotay waa adoo wax ka iibsaday oo kale wax la kala iibsaday oo kale iyo macnaheedu oo noocii shuruudii beec oo kale bay halkaa gelinayaan bay leeyihin haddii shay majhuulah uu shardistana ile beec buu la xukun ahaaye waa buraya arrinka wain lam yashridhu haddii aanu waxba shardisan oo hibadiisii aanu shuruud u dhiganin oo dhan waxaasaan doonaya waxaasaan ku siina waxaadnay sii lam yalzam waxba laazim oo qofkii markaa dee wax loo hibeeyey waxba kuma laazima inuu bixiyo cidqiga iyo xoraynta baabkeedi weeye cidqigu arkaan buu leeyahay muctiq iyo catiiq iyo siiqa mid wa xoreeya iyo mid la xoreeyey iyo iyo siiqadii lagu wada hadlayey waxaana ku soo arooray fadaa'il fara badan xoraynta qofka addoonka ah ee muslimka ah la xoreeyo addoonnimo laga saaro adilo fara badan baa ku timi qur-aanka iyo sunnaha rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba yacni caqabada iyo jiirta waxyaabaha lagaga gudbayo waxaa weeye xorayn qoor la xoreeyo waxaa lagu xidhay si dadka loo xoreeyo dadkii addoommaha ahaa ee muslimka ahaa ee waxyaabaha dadku ay gelayeen ee dunuubta ah baa kafaara gud looga dhigay oo si dadku markaa addoonnimadii markaa jirtay ee dadku ay ku dhaqmayeen si looga saaro oo dihaarkii oo kale waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqaba waa dadkii ninkii haweenaydiis yidhi anti calaya ka dahari ummi waa inoo soo socota dihaarku waxaa weeyaan waxaa lagu xukumay inuu qooro xoreeyo markuu rabo inuu kafaara gud la yimaado qofkii qof dilay ee khata u dilay isaga qudhiisa waxaa laga rabaa qoor inuu xoreeyo marka diyada uu bixiyo oo diyadii iyo way isla socdaan wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an waman qatala mu'minan khata'an fataxayu raqaba mu'minatin wadiyatun musallamatu ilaa ahlih yacni markaa khata'aana kafaaradiisa waxaa laga dhigay waxa la yidhaahdo yani maaragtay xoreyn qof la xoreeyo waxaa ka mid a aymaantiiyo dhaarihii oo marka qofku dhaarto waxyaabaha laga doonaya waxay tahay qoor inuu xoreeyo laa yu'aakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bimaa caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh sida saxi lbukhaari ku sugan ayumaa rajulin أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار يعني قف كستو حرية قف مسلم أه إلهي وحو كبد بادية حبن كستا قف كاو حرية حبن كستو شركي سكمدا أي الله سبحانه وتعالى نار تكاو حرية وحديث أبو هريرة مركي علي بن حسين مركو كم مغلي حديثك الضوء قرقي سجوغي أو كون دينار أه qiimihiisu joogay waa xoolo aada u fara badan ayuu yidhi mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qof kasta jidhkiisa qofkaa uu xoreeyey xubin walba isla naarta laga xoraynayo addoonkaa waan xoreeyey buu idhi waxaa kaloo rasuulku sheegay man actaqa raqabatan mu'minatan actaqa allaahu bikulli irbin minha irban minhu min annaar yacni xubin kasta oo jidhkiisa ka mid ah markuu qofka xoreeyo alla subxaanahu wa tacaala isagaa naartu ka xoraynayaa ilaa gacanta gacanta loo xoreeyo wاlrijla biاlrijli wاlfarja biاlfarji yani xubin kasta maaragtay yaa loo xoreynaya buu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo rasuulku uu amri jiray marka nawaasisha iyo dhibaatooyinku ay dhacaan in wax la xoreeyo sida fii saxiix bukhaari ku sugan oo asmaa binti abibakar ay leedahay amara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biاlcataaqa fii kusuufi الshamsi yani madoobaadka qoraxdu ay madoobaato wuxuu amray rasuulku in qoor la xoreeyo marka waxa weeyaan aad baa loo xafiyey oo boorin badan baa jirtay si waxyaabii markaa wakhtigaa joogay dadku looga dhammeeya muslimiinta huwa cidqii qurbatun dhowaansho weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado walaa yasixu ansixi maayo ilaa min mutlaqi tasarufi qof tasarufkiisu sii daysan yahay oo si maaragtay madax bannaaniya ee maalkiisa ugu tasarufaya oo baaliq ah oo caaqil ah qof qaangaadh ah oo maxaan ku dhahay aan la sharin oo shaqada laga fadhiisin baa la doonaya marka waxaa la diidayaa ilmihii yaraa waxma horayn karo majnuunkii waalla waxma horayn karo qofkii safiihga ahaa waxma horayn karo qofkii mufliska ahaa ee caydhoobaan xoolihiisii maaragtay daynkii lahaa lagu lahaa uu ka badan yahay waxma horayn karo markaa mudlaqa tasaruf wayasixu bisariixi bilaa niyatin wa bilkinaayati maca anniya wayasixu waa ansaxaa cidqigii bisariixi bilafdi sariix lafdigii caddaa eraygii waadix ahaa ayuu ku ansaxayaa bilaa niyatin iyo niyala-aan buu ansaxaa wa bilkinaayati sarbeeb iyo hadal madaan buu ku ansaxaa maca niyati maqruunana xaalu yahay mid lala xidhiidhiyey maca niyati niyo maceed lala xidhiidhiyey waxyaabaha marka uu ku ansaxayo oo cidqigu ku suuragel yahay lafdi sariixa inuu la yimaado mar hadduu lafdi sariixa la yimaado cataqtuka waan ku xoreeyey xarartuka waan ku xoreeyey anta xorun liwajhi illaahi eryada noocaasee sariixa ah ama niyaha wadato oo ha niyeysnaado qalbiga ka niyeysnaado inuu xoraynayo addoonka kan ama yaanu niyeysnaani mar haddii uu lafdiga sariixa ku dhawaaqo qofkaasi waa xoroobay kinaayadu waa hadalka ixtimaalaya xorayn iyo kayrkeed buu ixtimaalaa had iyo goor kinaayadu kitaabu talaaqna ugu tegi doonaaye hadalkaa maldahan ee qofkii in wixii loogu talagalay lagu fuliyey iyo in kaleba ay ixtimaali karto waxaa loo baahanyay niyo in lala yimaado niyo weyn ay la socotaa oo waxyaabaha afar qodob bay yidhahdaan taqriiban ayaa markaa noqonaysa waxyaabaha qofku ku xoroobayo ama inuu qofku sariix ula yimaado ilah waan ku xoreeyey ama inuu kinaayo ula yimaado niya ay la socoto ama inuu waalidkiis iyo qaraabadiisu yahaad uu milkiyey maalan aabbihiiba uu milkiyey oo addoon ahaa baa gacantiisa ku soo dhacay waa xoroobaya markiiba ama waxa weeyaan tamhiil buuba ku sameeyey oo sidaa dhacday baa nin wakhtigii rasuulka ayaa addoon malaa samayn alaab wax u diri uu samayn waayey ama xumaan buu sameeyey kadibna sankai waxbuu ka gooyey maxaa saa u yeesho caynkaa iyo caynkaas buu sameeyo saasaan yeelay xor baa hata iska dhaqaaq buuri marka tamhiilkaasina wuxuu keenayaa bay leeyihiin in gacantiisa laga saaro uu xoroobayo adugu afartaa qodob bay ku ururiyaan marka wuxuu yidhi fasariixuhu alcidqu waalxuriya fasariixuhu cidqiga kiisa sariixa ahi alcidqu lafdigaa cidqiga oo la isticmaalo weeye waalxuriyatu xuriye oo la isticmaalo weeye oo uu yidhaahdo ama uu yidha- uu yidhaha maalan anta xorun baad tahay ama cataqtuka waan ku xoreeyey ama anta catiiqun baad tahay xor baad tahay ama xarartuka ama anta muxarirun ilaa aakhirihi erya noocaas hadduu ku isticmaalo kaas ayaa waxaa la yidhaha sariix baa la yidhahdaa wa fakaktu waan fakiyey raqabatka qoortaadana waan fakiyey oo macnaha waxa weeyaan qoortaadana waxaan ka sii daayey addoonnimadii baan ka saaray oo dee qoortu daatadun baa looga jeedaa waa min itlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli raqaba haddii la itlaaqay qofkun baa loo jeeda addoonka ah qoortaadii baan fakiyey macnaha waxa weeyaan waan ku xoreeyey waxaasoo dhan sariix bay noqonayaan والكناية لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك وأنت لله وحبلك على غاربك والكناية كنايتي لا ملك لي لا شيء ما سقناني عليك كركاك ما سقناني وي ولا سلطان أود لي أنا ما سقناني عليك كركاك وحاود يا سلطان سلطان يا مامور أنقول يا مجرتو وأنت أدعو لله إلهي بعض سبحانه وتعالى oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ee lagu sii daayey macnaha xor baa tahay weeyaan waxabluka xadhigaaguna calaa ghaaribika degtaadu saa kuu saaran yahay arrimaha noocaas oo dhammi iyo washibhu daalika arrimaha wixii la mid yihi ayaa kinaayo la yidhaahdo waxay u baahan yihiin markaa niya loo baahan yahay niyo erayahaas waxay ixtimaali karaan ee xorayn iyo macno kale bay xambaari karaan saa darteed ba waxaa la rabaa niya inay la socoto oo markuu yidhaahdo laa milka lii calayka wax milkii anigu kuguma lihi ama waa sulda salda kuguma lihi waa in markaa niyadu ay tahay xor baa tahay macnuhu waa inay tahay ou niyeysan yahay Eh, adigu lila ilahay baad u sugan tahay xabluka calaa ghaaribika oo macnaheedu yahay idhab xaysu shi- xaysu shi'ta meeshaa doonta qaba weeyaan eraygaas asalkiisuna waxaa la alghaarib waxaa la yidhahdaa tuludda geela kuruska iyo ilaa luqunta inta udhaxaysa ayaa ghaarib la yidhahdaa oo waxay samayn jireen marka ay eh, eh, neefku hoggaanku ku xidhan yahay oo ay rabaan inay daaq geeyaan oo iska sii daayaan waxaa weeyaan baa xadhigga halkaa maaragtay kuruska iyo luqunta udhaxaysa lagu tuuri jiray carabtu xadhiggeeda halkaas ku tuuri jireen halkaas iska sii dayn jireen ay saasay ku daaqtigi jirtay xorriyad ahaan xabluka calaa ghaaribika asalaan halkaasi ka timi laakiin macnaha loo jeeda waxaa weeyaan yacni idhab xaysu shi'ta meeshaa doonta qaba wey xadhiggaagii degtu kuu saaran yahay macnaha sidii awrkaaba tulidda saa loogu sii dayn jiray macnaha fasax baa tahay waa awal dee nin addoon oo la leeyahay oo la iibinayo oo suuqa la keenayo oo wax loo dirayo la baayacayo buu ahaaye xor baa tahay meeshaa doonta ka baxa erayahaasoo dhan markaa inay kiraaya wayn waa hadal maldahaan laakiin waxa- waa in niyo lala yimaadaa ويجوز تعليقه على شرط ويجوز حابنان تعليقه عقد- عتقه إن لو حلو على شرط شرط إن لو حلو أيا بنان مثل إذا جاء زيد زيد هدو يمادو فأنت حر باطل فأنت حر باطل وسيدي أبو علي حرية دني قوضت كينا الضوني ماذا لقى سارو وحن لها لغن كان آه، عتقه شيء مركع عالميا وشقي أيها وعالم كل ما يستعمالان ووقت الدين تو يسودك تي الرسول الله صادري guryaha dadka waxaa ka buuxay addoommo dadku leeyihiin oo xoolahoodii iyo lacagtooda ay ku jirto islaamka marka waxa weeyaan eh, dadkii markaa inuu addoonnimadii ka saaro ayuu xafinaya oo boorinaya maaha dadka qaarkood sida ay markaa xumaynayaan oo leeyihiin eh, addoommaa la sheegaya waxaasa la sheegaya addoommuhu asbaab bay ku imanayaan eh, shareecaduna xafin waxay ku samaysay in maxaanku dhahay la la xoreeyo oo laga saaro addoonnimada marka waxa weeyaan waa la fudaydiyey oo masaa'il fara badan oo ama masaa'ilu beec marka la eego ama waxyaaba badan aan ku xidhmaynin isaga xaggiisa si qofkaasi xornimo u helo baa la sahlay oo dee maalan hadday bishaas dhalato saasay wax noqonaysaa shuruudii waxa- waxa noocaasa waxa lagu xidha hadiyo gooraale marka cuquud aynu ka soo hadlayno waa la diidi jiray laakiin xaggan cidqiga waa ka duwanta iyadu oo waxaa la rabaa xorriyadda qofka inuu helo marka hadduu yidhaahdo eh, haddii ay timaado bishii rabadaan soo gasho xor baa tahay markay timaado ama haddii ninkii zayd aha ee safarka ku maqnaa uu soo galo xor baa tahay waa ansaxaysa iyadu waa ansaxaya marka shardigaas faidaa callaqa hadduu ku xidho بصفة صفة صفadu macnaa shardun baa loo jeedaay lam yemlik milkii maayo qofkii yani shaygan la yimi ee codkan xidhay alrujuuca laabasho fiihi cidqii uu ku laabto bilqowli qowl ugu laabto markaa heli maayo oo markaa uma bannaana taa macnaheedu waxa weeyaan haddii uu sifadu macnaa waa shardun baa loo jeedaaye hadduu ku xidho xorayntii shardi uu ku xidho yacni dib inuu uga laabto oo wixuu ka laabtay dib u soo ceshado arrintaa xaquma leh wixii waan naskhiyey nasakhtu hadalkaa waan buriyey rajactu fiihi warka waan ka laabtay xaq ma jiraan nin weynoo hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacday meesha ku odhan jireen oo kala weeye khalaas kugu soo noqon mayso marka waxa weeyaan laabasho waxa la yidhaahdo markaa oo hadal uga laabto hadal ahaan ma milkii kale laakiin siyaabo kale ayaa wax ugu bannaan yihin wayajuusu waxaa bannaan alrujuucu laabasho ayaa bannaan bitasarufi tasaruf ugu laabto wadaalika kalbayc iibkii oo kale weeye iyo wanaxwi wixii kula midoo hibadii iyo hadiyadii iyo wixii noocaas oo kale ah hadduu markaa muddadii u shardistay ka horba uu iska iibiyo isaga baado iibsho ama hibo uu bixiyo ama hadiyad uu bixiyo waxa weeyaan dee way ansaxaysaa marka laakiin haddii intuu yidhi idaa jaa'a fulaan zaydin markuu yimaado baan ku xoreeyey oo xoraad tahay intaa kadib ma odhan karo waan kaa soo ceshida warkii warkii waa la sugayaa un milkii haddaad bixisay intaasoo tasarruf aad samayso waxa dhibaataa mare laakiin waxa weeye siduu kaaga dhacay unbaa hadalkuugu soconaya fain ishtaraahu bacda daalika fain ishtaraahu hadduu soo iibsado ninkii sayidka addoonkii bacda daalika arrintaa kadib markii mulkigii wareegay kadib haddii uu soo iibsado lam tacud isifatu sifadii soo noqon mayso sifadii soo noqon mayso waayo dee milkigani hadda sabab jadiid ayuu ku milkiyey macnaha wuxuu ujeedaa haddii maalan u iibshay ama maalan hibuga u baxshay ama wuuba iibiyey marka hore wuxuu yidhi haddii bishaas dulxija ay timaado soo gasho waxa weeyaan xor baa tahay intaana bishii soo gelin buu iibshay nin kalea ka iibsaday wuu gacantiisu ka baxay haddana mar dambe wuxuu ku soo noqday intaan weli bishii ibanba ayuu haddana wuxuu ku soo noqday wixii la odhan jiray iib buu ku soo noqday ama isagii baaba dee hibe loo soo siiyey mar dambe gacantiisu soo galay marka lam tacud isifatu sifadii shardigii marka hore soo noqon maayo sababtu maxay tahay waxaan u soo noqonayn dee milkigii baa wareegey milkigii baa ka wareegay mar hore oo hadda wixii milkigii si dambu ugu soo noqdo addoonkani hadda uu addoon si kale ku soo galay oo markii hore shardigu u dhigay waxay ka dhigan tahay cayntii oo lala'yahay oo tii aynu markii azaa'il alcaa'idi kaaladii lam yacud miyuu kula mid yahay mise kulama mid ahaa waataynu soo marray halkaasay iska noqonaysa waaye wuxuu yidhi wayajuuzu fi lcabdi wayajuuzu waa bannaaya cidqigii fi lcabdi addoonkii dhammaanba in la xoreeyo oo dhammaantii la xoreeyo ayaa bannaan wa fii bacdihi barhkii in la xoreeyo ayaa bannaan waaya fain actaqa fain actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdihi addoonkiisa barhkii hadduu xoreeyo cataqa waa xoroobayaa kulluhu dhammaantii yacnii haddii addoonka barh la xoreeyo horta barhkaasi waa xoroobaya laakiin waxa weeyaan barhkaa fadhii maaye waa tallaabayaadoo addoonkii dhammaantiina markaa wada xoroobaya oo xadiidkii abu daawuud wariyey ninbaa ana rajulan actaqa shiqsan lahu qayb uu leeyahay buu xoreeyey oo min hulaamin markaasaa arrintii rasuulka loo sheegay laysa lilaahi shariikun alla subxaana wa tacaala shariikii wadaagsi ma laha mar haddii addoonka barhkiisii la xoreeyey barhka kalena wayna dhammaysaa markaa waxoogaa tafsiira la geynayaadoo ninkaa barhka xoreeyey inuu awoodu leeyahy inaanu awoodu lahayn dhammaystirka ayaa laga hadlaya lakin waa in la xoreeyaa ayaa marka asal ah cataqa kulluhu marka fain kaana wuu yidhi cabdan bayna inayni fain kaana hadduu yahay fain kaana cabdan bayna inayni addoon laba ka dhexeeya hadduu yahay waayahay oo facataqa axaduhumaa midkood uu xoreeyo nasiibahu nasiibkiisii uu xoreeyo cataqa dee nasiibkaasi waa xoroobaya horta addoon baa laba nin ka dhexeeya war anigu barya bar bay u ahayd anuu barhkayga addoonkan waa xoreeyey horta kaas isagu ama ninkaa ninkaa xoreeyey barhka ama faqiir ha ahaado ama qani ha ahaadee horta isaga barhkaas waa xoroobey barhkaas waa xoroobey waayahay wuxuu yidhi uma dabeetana in kaana hadduu yahay muusiran mid hodana hadduu yahay cataqa waa xoroobayaa calayhi cala almuctiq ninkaas korkiisa waxaa ku xoroobayaa nasiibu shariikihi shariigiisa kii wax la lahaa nasiibkiisi baa xoroobayaa xoroobaya fi lxaali markiiba walaziba waxaa ku laazimaya kaa wax xoreeya barhka qiimatuhu qiimadiisi baa ku laazimaysa xiinaydin wakhtigaas muxuu ujeedaa laba nin baa addoonkani ka dhexeeyey labadii nin markuu ka dhexeeyey nin baa barhkiisii xoreeyey anugu barhkii aan lahaa waan xoreeyey ilaahay dartii baanu xoreeyey waayay ninka haddaba saa yeelay ee addoonka barhkiisii xoreeyey waxaa loo kala qaadayaa labo inuu qani yahay oo nin xoolo yahay iyo inuu yahay nin faqiir ah hadduu nin xoolo yahay bes mar hadduu barh xoreeyey barh kale waa xoraysan yahay oo waxaa laga rabaa isagaa laga doonaya barhkii ninka kale ee saaxiibkiisana ile siraaya meesha imanaya siraayadaas nasiibkii laysa lilaahi shariika cilalaahi wax lama lehe waxaa la rabaa in markaa qaybtan uu xoreeyey mooye qaybtii kale mar hadduu nin xoolala yahay waxaa laleeyahay hala qiimeeyo qaybta kale waa imisa waa intaa warho adna intaadii qaado iskaga tag meesha addoonkina xor buu noqonaya saasay markiiba noqonaysaa waayahay oo waxaa ku laazimaya markaa qiimatu idan xinaydin oo macnaha muxuu ujeedaa yacani shariigiisa waxa la lahaa qiimi nasiibkiisa qiimihiisii ama ha yeeraada ama ha badnaadee mar hadduu ninkan qaybtan xoreey hodan u ahaa isagaa bixinayo waa xor marka addoonka bannaan ku baxaya wain kaana hadduu yahay mucsiran qof faqiira hadduu yahay oo saboolan waxba haysanin cataqa waa xoroobaya nasiibuhu nasiibkiisa faqad oo keliya oo dee ninkii qaybtiisi buu xoreeyey wax kaana ma haysto ninka qaybtiisa kaana ma gadi karo dhaqaalana ma hayo horta bal qaybtana xorowdo waxa kale waxaa weeye nin barh xoraysaa noqdo barh kale waddoonba u furmi doontee waman malaka axad alwaalidayni wain calow wuxuu yidhi waman axadka malaka milkiya axad alwaalidiina bay ku fiicantay in la yidhaahdo axad alwaalidiina waalidiintii mid ka mid ahaa qofkii milkiya wain calow haba sarreeyeenoo awayaal iyo ayeeyaali waxba ha haadeen wain calowdaasaa ku tusinaysa inay ku wanaagsan tahay waalidiin dee labadii waayad laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa wain calowda waxay keenaysaa awayaashiba awowgii awow awowgiisii ama ayeydii ayeeyada ayeedas ila akhirihi aw amase malaka milkiya axad almawluudiina kuwii la dhalay ee ninka maaragtay hadda wax milkiyaya faraciisa ah milkiya wain safaluu haba hooseeyeen oo wiilkiisu wiilku sii dhalay ba ahaado cataqa axadkaasi waa xoroobayaa calayhi calaa man malaka kaamilkiiya korkiisu ku xoroobaya oo waa alcidqu lqahri bay yidhahdaan cidqu lqahri ninkii wuxuu milkiyey waalidiintiisii mid ka mid ah oo markii hore isaga dee horeba uu xoroobay horaa loo xoreeyey isagoo iskaba xolo ah iyo weli aabbihii oddoon ah ayuu iyuu gacantiisa ku soo dhacay marka wuxuu leeyahay ama awowgii baa gacantiisa ku soo dhacay xoruu ku xoroobaya milkigaas cidqiga waxaa la yidhahdaa cidqi qahri ayaa la yidhahdaa waa xadiidkii saxiix muslim laa yajzi waladun waalidan إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يعني ilmuhu waalidkii xaqiisa ma gudi karo ilaa inuu helo isagoo addoona mooyaane oo dabeete uu soo iibsado oo xoreeyo marka uma baahna lafdi markaa uu ku xoroobayee mar hadduu milkigii soo galay oo soo iibsaday markaasuu xoroobaya ee ma aha in markaa sababta uu lafdi loo baahan yahay ere waan ku xoreeyey iyo saasaata iyo arrimahaasi arrin loo baahanaya maaha wain malaka bacdahu wain malaka hadduu mulkiyo bacdahu bacda alasli aw bacda alfarci yacni kii waalidkiisa ahaa buu qayb ka mida milkiye barhkii buu milkiye ama kii farciisa ahaa ee tarankiisa ahaa buu qayb ka mida milkiye waayo marka waa la kala qaadaya arrinkii fain kaana hadduu milkigaasi yahay biridaahu raalli ahaanshihiisa oo qofkan wax ku milkiyey raalaanshiisa ku mulkiyado waa soo iibsaday hiba ayuu ku aqbalo ku qaatay wahuwa walxaaluhu isaguna muusirun hodan u yahay quwima waa la qiimeeyaa calayhi calaa man malaka korkii albaaqi baa lagu qiimeeyaa wacataqa waa xoroobaa dhammaantied wailaa haddii kale falaa haddii kale xoroobi maayo wuxuu leeyahay wuxuu milkiyey waalidkiisii qofkii ama aabbihii ama awowgii ama saas oo kale ayuu wuxuu milkiyey qayb ka mid ah bar buu milkiyey marka milkigaasa laba loo kala qaaday oo raalli ahaanshihiisa inuu ku mulkiyey oo maalan qayb buu iibsaday oo bayc barh buu barhkii buu iibsaday ama waxa weeye hibaayuu ku soo galay waa yahay waana qof hodan ahoo qofkan waalidkiisii milkiyey ama maxaan ku lay tarankiisii milkiyey waa qof hodan ah waa la qiimaynayaa wixii kale baaqi ah oo ninka kale leelayaayoo saas ku xoroobaya taas waa mid wailaa falaa maxay tahay macnaheedu wailaa haddii kale falaa muusir iyo hodan ma aha waa faqiir oo ma heli karaba inuu markaa inta kale dhammaystiro amase mulkigiisa kuma soo gelin ikhtiyaarkii ee uuba dhaxaloo qaybtan markaa uu hadda isagu yeeshay dhaxal buu ku helay ama raddun bicayb waxa la yidhaahdo oo yuu ku soo galay xun markaa buu ku yimi aan ahayn cataqat way xorowda hiya iyadu iyo wa xamluhaa yani amli xamligeediiba wixii uurka ugu jiray waa xorowaysa waayo xamligu waa tabacun liummihi hooyadii buu la socdaa oo wuxuu xoreeya addoontii uurka lahayd buu xoreeyey ilmana uurka ugu jiraa waay iyadiina way xorowday ilmii uurka ku jirayna ile hooyadii mar haddii la xoreey iyadu tabacuyo raacsan yahaye isaguna xor weeyaan aw amase cataqa wuxuu xoreeyey alxamla uurjiifkii wixii la xambaarsanaa uurka ku jiray buu xoreeyey cataqa huwa isagu waa xoroobayaa duunaha iyada sokeed buu xoroobaya iyadase xoroobi mayso waa iyadu waa matbuuca laa taabica iyada waa la raacsan yahay lakin yada wax ma raacayso ma dabagelayso iyada gaar in loo xoreeyo markaa u baahanaysa walow qaala hadduu sayidkii addoonkiisa u yidhaahdo actaqtuka waan ku xoreeyey calaa alfin kun baan kugu xoreeyey aw amase bictuka waxaan kaa iibshay nafsaka naftaadii baan kaa iibshay bialfin baan kaa siiyey oo waqabila addoonkii u aqbalo cataqa waa xoroobaya walazimahu waxaa ku laasim noqonaya markaa addoonkii alalfu kunkii baa ku laazimaya lazimahu alalf baa laazimaya oo laga doonay markaa inuu bixiyo oo de waxa weeyaan xornimadii baa la sahlayaadoo si kastoy markaa kusoo ku iman karto shareecadii way fudaydinaysaa baabu tadbiiri dibka xorayn baabkeed weeyaan tadbiir xagga luqada waxaa la yihahdaa annadaru fii cawaaqib alumuur umuurta ciribteeda oo gadaal laga eego ayaa tadbiir laya waa maamulka waxbaan tadbiirinaya waxbaan maamulaya oo kale weeye xagga sharcigana waa tacliiqu cidqin cala araqiiqi bacda almowti cidqiga oo lagu xidho addoonka la xoraynayey geeri lagu xidho ou yidhaahdo anta xorun bacda mawtii geerideeda kadib baad xor tahay ama anta mudabbarun anta anta xorun fii duburii hadallada noocaas markaad dhinta kadib baad xortahay wixii la yahabaa tadbiir la yidhahdaa marka waa nooc ka mida xorriyaddii addoonka la xoraynaya oo iyana shuruudo gaara leh atadbiiru tadbiir oo dibka xorayn ah qurbatun dhowaansho weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala baa loo dhowaanayaadoo dee qofkii mar hadduu xoraynba ay arrintu ka hadlayso ilaahay baa loogu dhowaanaya shuruuciyadeedana xadiidka bukhaari muslim baa u daliiloo jaabir bn cabdillaahi uli anna rajulan actaqa ghulaaman lahu can duburin nin baa addoonu leeyahay ayuu xoreeyey dubur buu ku markaan dhinto ayaad xortahay buuhi faxtaaja markaas u baahday faakhadahu nabiyu sala allahu alay sl rsulkaa ka qaado wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaga iibsanaya faishtaraahu nucaym ibnu cabdillaahi bikada wakada ninkaasa ka iibsaday waxay waxas ka siistay marka waji dalaada waxa weye rasuulku ma inkirin dee addoonkaa yidhi anta maaragtay xorun bacda mawti mucaamalada noocaas ninkii ku mucaamilay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arrintaa ma inkirin ee wuu oggolaaday wa huwa tadbiirkii an yaquula inuu yidhaahdo weeye idaa muttu idaa waqtigaa muttu aan dhinto fa anta adigu xorun xor baa tahay markaad dhinto xor baa tahay buu ku yidhi oo dee isaguna halkan unbu habaar la fadhiyaa le ilaahu kan marun idhaafi marun kan iweydaari aan iska xoroobay dee waxa weye in lagu xidhay dhimasho lagu xidhay had markaa dhinto baad xortahay aw mase dabbartuka yani waan ku dabbero macnaha waxaan kaa dhiga xornimadaadii gadaashay baan kaa dhigay dhimashadeedii kadib aw mase anta adigu mudabbarun baad tahay wayuctabaru min aulusi wayuctabaru waxaa laga ictibaarinaya oo laga xisaabinayaa min aulusi ulukii baa laga xisaabinaya oo qofkan markuu dhinto xoolihiisa uluk buu marka xaq u leeyahay inuu kasii dardaarmo marka waxay leeyihiin waxaa weeye xornimadan waxay ka go'aysaa oo laga xisaabinayaa ulukii baa laga xisaabinaya ulku xaqa u lahaa wayasixu min muطlaqi tasaruf wayasixu wuu ansaxayaa tadbiirkii min muطlaqi tasarufi tasarufkiisu miduu sii daysan yahay kaa ayuu ka ansaxaa qofkii baaliq ah oo caaqilka ah oo maxjuurka ahayn wakadaa waxaa kuula mida uu ka ansaxayaa min mubadirin mid mubadir oo musrifah walaa sabiyin sabi ka ansixi maayo oo mubadirku waa kii dee xoolaa iska sayrsayrayee kaana waa waa xorayn karaa sababtoo wax dhibaan ugu sugnayn maalkiioo mar hadduuba leeyahay markaa dhinta kadib baad xor tahay dee inta isagu mubadir wey intuu maalka gacanta ku hayo xorooba maayo marka waxa dararaya dhibaato maalka u keeni maayo tabdiirkii uu xoolaha sayrsayrayay waxba u keeni maayo ee waa markuu dhinta kabacdi unbaa xornimaysa lagu xidhay waayan wayajuusu waxaa bannaan tacliiquhu tadbiirka in lagu xidho calaa sifatin sifa in lagu xidho ayaa bannaan milu wadalika milu tusaal waxaa weeye in dakhalta daara daarta haddii aad gasho fa anta adigu xorun xor baa tahay bacda mowti geerideeda kadib fayushtaradu waxaa la shardinayaa dukhuulu gelitaan qabla almowti geerida kahor inuu galo markaasuu xoroobaya hadduu ku xidho sifo uu yidhaahdo haddaad daartaa gasho adugu xor baa tahay markaa dhinta kadib waxaa la shardinayaa markaa ee gelitaan intaanu dhimannin ninkii isaga ahay maarata sayidka ahaa inuu isagu galo markaa gurigii galo mar hadday arrintaasi dhacdana shardigii waa socday oo waxaa laga raba markaa uu geeriyooday inuu markaa xoroobayo waayo wain dabbara hadduu dabbaro oo maaragtay dee dubura uu yidhaahdo maarata geeri geerida kadib aad dhibaanaysaa hadduu yidhaahdo wain dabbara bacda cabdi addoonkiisa wax ka mada oo wuxuu yidhi lugtaas ama waxaa weeye barhkaas addoonkaa barhkaan leehay markaan dhinto kadib buu xor yahay buu yidhi ama mase kulli maa shay kulligii yamlikuhu uu milkiyo min alcabdi addoonka uu ka milkiyo addoonkan mushtarak la wadaagsaday lam yasri u gudbi maayo ee albaaqi inta kala gudbi maayo halkan wuxuu u jeedaa haddii addoonkiisii qayb ka mida uu dubur ka dhigo o yidhaahdo markaan dhinto kadib niskaan ku leeyahay addoonka kani waa xor markaan dhinto buu yidhi maalan amase waxa weeyaan addoon isaga inin kale ka dhaxeeya oo wuxuuba ka leeyahy maalan dee sulus buuba leeyahay saddex meeloodoo meel buu leeyahay ama afar meeloodoo meel buu leeyahy markaasaa wuxuu yidhi addoonkan qaybtan ku lahaa saddex meeloodoo meeshan ku lahaa markaan xoroobo markaan dhinto xor weeyaan caynkaa markuu yidhaahdo inta kale wax leasiraayo u gudbi mayso oo la odhan maayo mar haddii niskii la xoreeyey ninkanow inta kale dhammaystirtay isagu dhimayba oo tegba midda kale siraayadu waxaa weeya waa tanjiiz tanjiiz tanjiizul cidka weeyaanoo markiiba oo cid marka qof qayb la xoreeyey qayb iskayna xorowdo waxa weeye waa tanjiizu markiiba wax dhacaya weeyaan lakiin waxa kani waa shay ku xidhan yaani geerida kadib ku xidhan qofkii hadda la odhan lahaa maxaan ku rahay maqani baa ama faqiir baana tegba oo isagu dhimay hadda intiisuu markaa xoreeyey uun baa xoroobaysa weeyaan oo la odhan maayo qooda dhaxalka lahayd xoolaa inta kale ha loo eego ha la qiimeeyo oo idinku bixiya la odhan maayo wayajuuzu rujuuc wayajuuzu waa banay arrujuucu laabasho fii fi tadbiiri lagu laabto bitasarufi tasaruf loogu laabto way bannaantay laa bilqawli odhahadase mada oo taa macnaheedu waxa weeyaan dee tasaruf hadduu iska iibiyo qofku uu yidhi anta xorun bacda mawti inuu hadduu iibsho ama hibo iyo wax noocaasa u bixiyo de wa iska ansaxaysa oo dee rasuulku waa ka iibshay ninkii baahday ee wuxuu addoonkii uu yidhi xor baatay markaa dhinta kadib markuu baahday rasuulku isaga u iibshay salawatu ullahi wasalaamu calayh waayahay laakiin qowlku ansixi mayso oo waan ka noqday tadbiirkii iyo waxaas waxa faa'idayn mayso ولو أتت المدبرة ولو أتت هذي لا تماضو المدبرة وينتي يعني قدال حرينتي قدال لودي بولد ولد هذي لا تماضو لم يتبعها ولد كاسي راعي مايو هوينيدي في التدبير كل راعي مايو تدبير كل راعي مايو وايد وكسعنا وانتاو دمان كورب ولد كاربو كاها مركا وعويان وأكدوا مركا يدوا بارنتو يكون عيسوي وبالله توفيق سبحانه رحمه الله تعالى فصل الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس المال وفي مرض الموت من الثلث halkana kitaabadii cid qiiban weli guda jiraa kitaabadii ayuu ka hadlayaa oo sharci ahaa waa caqdu cidqin bilafdihaa tadamana mucaawadatan waa heshiis ku saabsan xorayn oo addoonkii la xoraynayo addoonkiina wax laga qaadanayo oo heshiis lala galay waxa haddaad bixiso oo inta aad keento xor baa tahay taas ayaa kitaabo la yidhaahdaa waa mukaataba waana waa shay markaa mashruuca qur-aankana alle subxaana wa tacala ku tilmaamay arkaantay leedahayna waa qofkii raqiiqa ee addoonka ahaa iyo ciwadkii iyo xoolihii laga qaadanayey si loo xoreeyo iyo sayidkii uu xoreynayey iyo siiqadii lagu wada hadlay afartaa rukni bay ka kooban tahay a'immada qaarkood waxay ka dhigayaan waajib xukunka mukaatabada oo haddii addoonkii uu dalbo oo sayidkii uu dalbo ka dalbo inuu xoreeyo qudro inuu leeyahayna qofkani markaa kasab iyo iyo ammaano iyo inuu leeyahay oo wixiina iska bixin karaya laga dalbay hadduu saa dalbo waajib ay ku tahay inuu aqbalo sayidku ayay rag badan oo a'immadii ay fatwoonayaan waxaa daliilkeedu yahay waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa kuwa kitaabada dalbaya oo gacmihiinu ay milkiyeen fakaatibuuhum amar baa ilaahay dadkiisii oo dadkii madaxda u ahaa ee siyaadda ahaa inay kitaabeeyaan ayaa markaa lagu amray jumhuurtu marka amarkaas waa alistixbaab bay leeyihiin shardi baa lagu sii xidhay in calimtum fiihim khayraa haddaad ku ogaataan khayran maal waa sida imaamu shaafici ku fasiraya maal iyo kasab haddaad ku ogaataan ama khayr hanuun iyo rushdi aad ku ogaataan ragga yidhi waa waajibna waxay leeyihiin waa kharaja makhraj alghaalib oo in calimtum fiihim khayraa yacni sida haalibka ah dee waxa weeyaan qofku wuxuunbuu iska bixin karaya qof maal haysto wax iska bixinaya ayuu weeye qofka dee la kitaabaynaya waxyaabaha ay xoogga saareen waxaa ka mida oo adiladaa keenaya maaragtay waajibnimada xadiidkii ninkii la odhan jiray siriin oo addoon ahaa ayaa wuxuu weydiistay sayidkiisii oo cabdillahi ibn mascuud buu ahaa bay yidhahdaan ayaa weydiistay maaragtay kitaabo inuu mukaatabeeyo markaasuu u diiday cumar buu markaa arrin u sheegay cumar baa yidhi kitaabee waxoogaa uu ka warwareegado ushiisii ula dhacay baa la yidhahdaa oo marka arrintaasi de waxay leedahay wax iska sunnaa cidina cid kuma garacdeene meesha markaa waajib baa ku jira bay leeyihin adugu jumhuurtu waxaa la leeyahay waa iska sunne in la fuliyo arrintaas waayo addoonkani milki buu ahaa milki baa lagu lahaa shuruudana waa loo qeyday alkitaabatu kitaabadii qurbatun dhowaansho weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado tuctabaru waa la ictibaariyaa kitaabadii oo waa laga xisaabiyaa fi sixati xagga xaaladda caafimaadka ee qofkan sayidkay uu fayow yahay min ra'si almaali xoolaha ra'simaalkooda iyo asalkooda ayaa laga bixiyaa yani yaa laga xisaabinayaa wa fii maradi almowti geerida xanuunkeedana xaaladdaana waxaa laga xisaabinayaa min athulusi huludka ayaa laga xisaabinaya oo qofkan addoonka ah waa qof maal ah oo xoolo ah oo maalkan qofka addoonka sayidkaa buu ka mid yahay marka uu kitaabada siinayo haddii xaaladdu caadi ay tahay oo qofkan sayidka uu markaa caafimaad qabo iska xaalad caadiya ay tahay un shay raasamaalkiisii ka mida unbuu yaa laga xisaabinaya halkaa oo kitaabadii marka waxaa la odhanaya waxaa bixi waxaa keen marka horeba waa qiimaysay isagu qiimuu leeyahy addoonkani marka iyadoon waxba la milicsan misuu joogaa iyo kanuu joogaa ile maalkiisunbuu ka mid yahaye ayuu wuxuu gelinayaa waxaa la yidhaahdo yani kitaabadii raasamaalka xooluhuna ka mid yahay markaa haddiise uu markaa dhimanayo qofka kane oo qofka uu markuu sakaraad ilahay addoonkayga hebel kitaabadii baan waan kitaabeeyey waxaa la eegayaa markaa ulukun bay markaa noqonaysa ila hadduu qofku xaaladdaa waxaa u bannaan qofku markuu dhimanayo ulukkunbuu maalkiisi leeyahay marka waa la eegayaa addoonkan haddii xoolo u haystaaba addoonkaaso keliya uu yahay dee kitaabadii markaa ulufkiisunbay noqonaysaa oo ile xoolihii o dhan markaa tasarufkeedii ma laha ninkan sayidka ahi xaaladda iyada ah walaa tasixu ilaa min jaa'izi tasaruf walaa tasixu ansixi mayso kitaabadii ilaa min jaa'izi tasaruf qof tasarufkiisa iyo waxqabadkiisa uu bannaan yahay mooyaane maca cabdin waaqican xaalu tasarufkaasi dhacay dhacayo maca cabdin addoon mici uu dhacayo addoonkaasoo baaliqin addoon qaangaadha ah addoonkaasoo caaqilin addoon caaqila ah kitaabadu markaa ninkan ay ka ansaxaysa sayidka ahi waa inuu ahliyatu tasaruf leeyahay nin maaragtay uu sii daysan yahay tasarufkiisu oo caaqil ah oo baaliq ah oo aan maxjuur ahayn maaragtay xoolihiisi loo geliya inuu ku tasarufo kaa xaggiisa ayuu ka ahaanaya cidda tasarufkaas markaa ay ku fulaysaa oo lala yeelanayaa oo dee heshiiska lala gelaya waa addoon isaguna qaangaadha oo caaqil ah kaa ayay ka ansaxay labada daraf bay kala ansaxaysaa waayahay calaa ciwadin tasixu way ansaxaysaa kitaabadii calaa ciwadin beddel ayay ku ansaxaysaa ciwadkaasoo fii fi dimmati dumada addoonka ku sugan ciwadkaasoo macluumu sif macluumi sifati sifadiisa mid la yaqaano ah ciwadkaasoo fii najmayni laba xilli iyo fa agara wax ka badan yacni ku sugan waxaa weeyaan shaygan markaa arkaantiisii baa raqiiq raqiiq iyo ciwad ciwad baa ka mid ahaa marka wuxuu ku ansaxayaa waa kitaabadu waa shay ciwad iyo beddel ah haddii aad laba kunoo doolar iska bixiso xor baato waa lagu xoraynaya ilahay wejigii baa laguu sii daynayaa marka waxaa weeyaan ciwadkaas waa ciwad dimada ku qaadayo oo addoonkii dimadu ku qaadanaya intaa haddaad bixiso labadaa kunee doolar haddaad bixiso xor baatay marka la yidhaahdo markaa tuurtuu ku qaatay oo dimadiisu ku xambaartay arrintaa iyada waana shay ciwadkaasi macluumka sifadiisa yaado waxyaabihii dee markay ku dhaqmeeyeen lacagtii daraahimtii iyo danaaniirtii qaar baa mukasar ah qaar baa saxiixa nocnoc bay ahaayeen waayo marka taasina waa inay macluuma sifa walqadar qadarkuna waa inuu cad yahay oo la yidhaahdo waa intaas shan boqoloo doolar kun doolar oo la caddeeyo weliba nujuumta najmayn baa ugu yar bay leeyihiin waa saxaabadan se laga soo guuriyey cali bnu abi aalib iyo rag ka mida kudhaqan ku dhaqmeen oo najmaynku curfigooda carabta wuxuu ahaa asal ahaan marka ay wax mudaysanayaan inay bishu markay dhalato ayay ku mudaysanayeen ama maaragtay xidigtaasi markay soo baxday iyo saas iyo saas ay wakhtiyaashaasi ku mudaysan jireen saa darteed baa waxaa laga dhigay najmaynku macnaha laba waqtin baa loo jeedaado sanadkii ama laba sannadood sanadka koowaad intaasaad bixinaysaa waa najmi sanadka labaad intaasaad bixinaysaa waa najmi waa zaman waa xilli unbaa loo jeedaa ama sanad baad ku keenaysaa xoolahaasoo lix biloodna intaasaad ku bixinaysaa lixda bilooda kale intaasaad ku bixinaysaa najmayn fa akar way ka badan kartaa ama saddex nujuum ama afar ilaa aakhirihi najmaynku markaa waa xilliyadaa loo jeedaa yaclamu maa yu'addii fii kulli najmin yaclamu xaaluu og yahay qofka addoonkaay maa eeladii kiibuu og yahay yu'addii uu bixinayo gudanayo fii kulli najmin xilli kasta wuxuu bixinaya waa og yahay oo waxaa la yidhi waa muddo saddex sannadood baad lacagtaa ku dhammaynaysaa waxaa weeyaan kun iyo shan boqol baa lagaa rabay oo dollar sanadkiiba shan boqol baad soo xaraynaysaa tusaale waa in macnahaasoo kale marka waa inuu yaqaanaa waxa laga doonayo najmiga ama muddada shan lixda shantaa bilood maxaa laga rabaa shanta bilooda kale maxaa laga rabaa shanta bilooda kale maxaa laga saddexdaa xilli haddii loo qaybshay waaya wuxuu yidhi بإيجاب منجز وهو كاتبتك على كذا تؤديه في نجمين تؤديه في نجم في نجمين كل نجم كذا بإيجاب أي تصح الكتابة وإن صحيسا بإيجاب إيجاب يكون صحيسا حق سيدك كيمي إيجاب كاسو منجز من لقويئة وهو إيجاب كالقويي يعني وحلقوا حريني كاتبتك وانك كتابيي على كذا وحاسبك كتابيي معناه إن أدحس إنت وحاس كنك الظهر إن أدحسه على كذا تؤديها أدكو قديسو في نجمين لو حلنا أدكو بحنيسو كل نجم حل كستنا كذا أد بحنيسو تاسبع حالي هذا يكون صحيصا وهذه يقول عقود بدل من كتاب كوسو مري عقود إيجاب إيو قبول بلا شرطين إياه وإيجاب كاسنة كل وحيابها وهذا الكائن طبعا غالبا طرفك قفك أما وحيبين إياه أما ama shardiga gelaya xaggiisa ka imanaya sida maalan de hadda kitaabada marka la joogo kale ninkii sayidka ahaa ayaa marka xaggiisa ka imanaya waxaan kuu kitaabeeyey lacagtaa kunka doolar ah ayaad markaa laguu kitaabiyey marka waxaa weeyaan munajasna waxaa loo jeedaa waa wax go-aan oo aan wax lagu xidhin wax laguma xidhin oo waxaan bannaanay in la yidhaahdo hadday timaaddo bisha kunkaa doolaroo amase hadday timaaddo bilheblaayo faqadkaa tagtuka waan ku kitaabiyey bishaas hadday timaaddo baan maaragtay kitaabadii aan kula gelayay heshiiskii maaragtay inaad xoolo wax ku bixiso aad xoolo bixiso xornimo aad xoolo xoolo ku bixisid waxaa weeye markaa mucallaq waa inaanay ahayn ee munajis ay tahay shay la gooye ay tahay siiqadaasaana la rabaa in uu yidhaahdo oo kale waxaad ku bixinaysaa kunkaasoo sanad aad ku bixinayso shantii biloodba shan boqol baad bixinaysaa oo faidaa addayta markaad gudato oo intaa kunkaa doolar aad bixiso labadaa xillin aad ku bixiso fa anta adigu xorun xor baa tahay xor baa tahay oo macnaha waad addoonnimadii waad ka baxday markuu ciwad kaa bixiyo intaasa waxay noqonaysaa wixii la odhan jiray iijaabkii wa qabuulin wa tasixu way ansaxaysaa kitaabadii biqabuulin bay ku ansaxaysaa aqbal dee addoonkiina uu aqbalo markaa inuu aqbalo oo dee uu oggolaado uu yidhahdo waan oggolaaday arrintii calaamatu ridaa uun dee ay muuqato yidhahdo ku hawlgalo ayay ku ansaxaysaa walaa yajuusu kitaabatu bacdi cabdin walaa yajuusu ma bannaana kitaabatu bacdi cabdin addoon barhkii kitaabayntii la kitaabeeyo ma bannaana ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane baaqiihi inta soo hadhay xoran xor inuu yahay mooyaane oo nis baa xor ahaa markaa nisun baa walba maaragtay mubacad oo kaleu iska ahaa markaa nis hadduu xor ahaa niska kale in la kitaabeeyo markaa dhibaato ma leh laakiin marka hore in addoonkii la yidhaahdo barhkaa baan kitaabaynayaa oo niskaa baan maaragtay kitaaba la gelayaaye intaa iska bixi sax maaha waayo waxaan rabaa addoonkii hadhow markuu hawlgelayo oo shaqo gelayo waa inuu tasarruf leeyahay oo kitaabadii marka la waa lagu xoraynaya kitaaba loo geliyey baa caqdigaasuu wuxuu ku milkiyayaa inuu wuxuu soo ururiyo ee laga sugayo uu milkiyayo laakiin weli haddii barhkii addoon yahay way adkaanaysaa marka in tasarufkii uu yeesho oo si mustaqila markaa uu kasbado baa markaa adkaanaysa walaa tustaxabbu yani lama sunaynin oo kitaabadii lama sunayn ilaa liman axad mooyaane axadkaasoo yucrafu loo og yahay kasbuhu kasabkiisa la og yahay wa amaanatuhu amaanadiisa la og yahay yacni addoonka la kitaabaynayo waxa weeyaan addoon la og yahay inuu kasab leeyahay oo macnaha qof shaqaysan kara uu yahay ammaano leh oo wixii lagula galay heshiiska lagula galayna ku dadaalayay maaratka bixinteeda oo waxaa laga qaadaya in calimtum fiihim khayraa haddaad ku ogaataan khayraa khayrku dee qur-aanka waa ku yimi isagoo maal looga jeedo wainahu lixubbi اlkhayri lashadiid waa kaa la yidhi subxaana wa tacaala qofka bani aadamkii maalka waa jecel yahay marka imaamu shaaficiiyo waxay ku fasireen khayrka halka kan aliktisaabu waalamaana yacni qofku inuu awood u leeyahy inuu kasbado oo addoon shaqaysan kara uu yahado xirfadlaah oo shaqo uuna kusoo shaqaysta garan karaya waa inaanu ammaano la yihahdo wuxuu soo shaqeeyo uu dee ku dadaalayaa inuu markaa dee iska soo bixiyo ila xilbaa saaran waxbaa laga sugayahay haddii aanu saa ahayn waxaaba dee markaa natiijadii la gaari maayo oo qof dee addoonnimadii markaa ka xorobi kara maa wey walilcabdi faskhuhaa mataa shaa'a walilcabdi addoonkii waxaa u sugnaaday faskhuhaa kitaabadii inuu faskhiya ayaa u sugnaatay mataa shaa'a markuu doono walaysa lisayidi sayidki uma ahaanin faskhuhaa kitaabadii inuu buriyo ilaa an yacjiza inuu ka caajisa mooyaane almukaatabu kii la kitaabeeyey can iladaa gudasho u ka caajisa mooyaane oo markaa sayidkii waa fasakhi karaa wuxuu leeyahay sideedaba cuquudda waynu soo yar marray oo qaarkood waa laazimu طarafayn labada طarafba waa waajib sida beeca oo kale qaar waa jaa'izayni jaa'izu طarafayn baa le sida qiraa'adkii aynu soo marray oo kale qaarkood waa kanaynu hadda haynooo caqdigani heshiiskani waa laazimun min طarafin wa jaa'izun min طaraf oo macnaheedu waxa weeye ninkan sayidka ah isaga xaggiisa mar haddii kitaabada u galo waajib bay noqoto kama bixi karo kama bixi karo mar hadduu kitaabo galay waayo waxaa laga midcirsanayaa oo la eegayaa hadyo gooraale muraacaadka waxaa la fiirinayaa xagga addoonka ayaa maslaxadiisa la eegayaa oo la doonaya inuu xoroobo bay shareecadu eegaysaa saa darteed baa ninkii sayidka aanu xaq u lahayn inuu maxaanku idhahdaa ka baxo inuu dee shuruudan leela mooyaane laakiin ninkii la xoraynayey isaga xaggiisa waa ka jaa'is hadduu doono xornay anigu xornimada ma raba eh hawlaygaasan iska addoonnimo inaan barakaysanaya faraha layga qaado marka xaggiisa waa jaa'is bay ka tahay wain maata alcabdu wain maata hadduu dhinto alcabdu addoonkii hadduu dhinto infasakhat way fasakhatay kitaabadii aw mase asayidu sayidkii ayaa dhintay falaa ay falaa tanfasikhu fasakhmi mayso kitaabadii marka ah oo ninkii waariska ahaa ayaa markaa booskii sayidkii soo taagayo oo inuu markaa guddoonto dee xilliyadii la qabtay iyo wixii wixii hadhay kaa waariskunbaa meesha imanaya waayo halkanna wuxuu tilmaamayaa dee iyadoo ay ku socoto qaacidadii ahayd inuu yahay laazimun min طarafi الsayid wa jaa'izun min طarafi اlcabdi iyadoo xaggaa laga eegayo hadduu dhinto addoonkii uu dhinto dee horta kitaabadii way iska fasakhatay iyadu waayo maxalkii caqdiga ayaa meesha ka baxay dee maxalkii caqdiga iyo heshiis ku dhacay oo qofkii addoonkii maba joogaa meesha haddiise uu addoonkii nool yahay oo u dhintay ninkii sayidka ah ee heshiiska la galay addoonka kan iyadu ila waxaa la ilaalinaya mar kasta muraacaadku waa limaslaxati lmukaatab kan la kitaabeeyey baa dantiisa la eegayaa marka waxaa weeye caqdigii buri maayo ee ninkii waaridka dhaxalka lahaa ayaa meeshiisa soo taagaya wayalzamu sayid wayalzamu sayida an yaxuta canhu wayalzamu waxaa ku laazima asayida ninkii sayidka ahaa waxaa ku laazima ee mas-uulka ahaa an yaxuta inuu ka rido canhu can ilmukaatab inuu ka rido juz-an qayb oo min almaali xoolihii ka mid ah wain qalla haba yaraado qabla alcidqi intaanu xoroobin ka hor inuu ka rida ayaa la doonaya aw amase yadfacuhu uu siiyo sayidku addoonka sayidku uu siiyo maalka ilayhi ila almukaatabi uu siiyo saasaa laazima waxaa la rabaa qofkan addoonka ah ee markaa mukaatabada la geliyey waa qof lagu gargaarayo xornimo in la siiyo sideedabana xornimadu addoonnimadu hadda waxyaabaha sharciga ay ku asal ku asalkeedu waxaa weeye uun waa dagaalka iyo jihaadka dhow marka gaaladii la qabto inay bannaan tahay markaa gaaladii in la addoonsado oo markaa gacanta lagu dhigo uun waa arrin markaa mashruuca oo asalka halkaasay baash ku qotantaa hadhowta markay dadkii dee soo islaamaanna isagoo gacankuhayntaasaa horraysay oo gaalnimadii hore gaalnimadii iyo muxaarabadii baa lagu mulkiyey gaalnimo iyo muxaarabaa lagu mulkiyey hadduu soo islaama hadhowto waxaa weeye islaamku markaa wuxuu jeclaysiinaya in hadhowto la fafakiyo laakiin asalkiisu taas bay ku salaysan tahay oo kufriga iyo muxaarabada ay la dagaalamayaan islaamka ayaa lagu mulkiyayaa oo shay markaa mashruuca weeye ilaa allahuma intee markaa dadka islaamka madaxda u ahaa iyo cadowgii iyo gaaladii markaa umuxuun ay ku heshiiyaan oo ay wax dhigtaan mooyaan laakiin shareecada islaamku waxa weeye saasay ku sugaysaa markaa kitaabada tan waa shay la rabo qofkii in la sii daayo marka in loogu kaalmeeyo weeyaan su xornimadii u qaato oo allahba qur-aankiisa wuxuu ku leeyay wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum yacni siiya maalka ilaahay ee alla subxaana watacala in siiya marka in wax laga rido oo wixii lagu leeya shiilaya waxaasaa lagaa daayey iyo in la siiyo oo la yidhaahdo howlgal sameeyo lacagtii waa lagaa laba kun oo doolar baa lagaa doonayaaye bal saddexdan boqol oo doolar horta bal gacanta ku dhig oo ku hawlgaloo ma gundhiga ha ku noqoto aada wixii aad saas saga keento lacagtan markaa ku shaqayso oo la siiyo way bannaanta in la siiyo ama laga rido oo la yidhaahdo soo shaqey waxaasaa lagaa riday wa fi اnnajmi اlakhiiri alyaqu wa fi الnajmi yani xilligii alakhiiri dambeeyey xilliga dambe ayaa alyaqu ku habboon oo wax ka ridiista marka wax laga ridayo marka u dambeeye masalan haddii laba xili looga dhigo la yidhi laba kun oo doolar baa lagaa sugaya xilliga hore kun bi xilliga ka dambena kun xilligaa hore mar kun ka dhammeeya xilligaa dambe xornimada uu qaadanayo in leeda xoolii shan baa lagaa tuuraye shanu iska keen xornimadaa u dambaysa iyo alyaq oo munaasaba buu leeyahay wayundabu waa la suneeyey waxyaabaha la ridayo ee ama la bixinaya arubuc baa la riday rubuc afar meelood oo meel laga rido ama la siiyo yaa sunnaa buu leeyahay wax daliil lama haya laakiin waa un acmaasha saxaabada iyo ayuun bay ka qaadanayaan fain lam yafcal haddii aanu samayn sayidkii waxba aanu ka ridin ama aanu ugu deeqin xataa qabada ilaa u guddoontay almaala xooli u guddoontay oo gacanta wixiiba kaga dhigay radda waa celiyaa calayhi cala alcabdi ayuu ku celiyaa bacdahu barhkii buu ku celiyaa wax yarba ha ahaadeen macnaha dee iyadoo naskii la fulinayo wa aatuuhu min maali illaahi aladii aataakum iyadoo la fulinayo oo xoolihii in wax laga siiya ay tahay marka waxa weeye waxay noqonaysaa markuu xoolii ka wada dhigay gacanta kaga dhigay inuu wuxuun u celiyo ha iskaba yaraadeen hadday doonaane bacdiguma ha looma jeedo kala badhe wuxuun inuu celishaa la doonaya weeye walaa yactiqu lmukaatabu walaa shay